acuudu biاllahi min ashayطaani اlrajiim yas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaasi waihmuhumaa waihmuhumaa akbaru min nafcihimaa wayas'aluunaka maada yunfiquuna qul ilcafu kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun fi ddunyaa waalaakhirah wayas'aluunaka can ilyataamaa qul islaaxun lahum khayr wain tukhaaliquuhum faikhwaanukum wallahu yaclamu almufsida min almuslix wlow shaء allah laacnatkum in allaha caziiz xakiim bismi اllahi الرaحman الraحim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bacdu qala allah tacalى ysأlunaka can اlkmr wاlmaysir yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilkhamri khamradii xaggeeda waalmaysiri qamaarkii xaggiisay kaa su'aalayaan qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa khamradii iyo qamaarkii dhexdooda ihmun dembi ayaa ah dembiga oo kabiirun weynin badan wa manaaficu ayaa dhexdooda ah manaafic linnaasi dadka yacnii u sugnaatay wa ihmuhumaa khamri iyo qamaar dembigoodaana akbaru weynin badan min nafcihimaa waxtarkooda ka weynin badan wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan qul waxaad tidhaahdaa alcafwa yunfiquuna waxay bixinayaan alcafwa dheeraad bay bixinayaan wixii baahidooda ka dheeraad ah ayay dhiibayaan ay bixinayaan kadalika sidaadaasaan kugu caddaynay aayadaha sidaadaas oo kalea yubayinu llaahu alla uu u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynayaa al aayaati aayadaha lacallakum waxaad mudan tihiin tatafakkaruuna inaad fakartaan fi dunyaa adduunyadii iyo waalaakhirati aakhirada aad ku fakartaan halkan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha lacabo wax ka mida xukunkooda khamrigii iyo wuxuu kaga hadlayaa halkan qamaarka awalan aayaddan muxkamnimadeeda iyo mansuukhnimadeeda bacdi la-ima ayaa ka hadleen oo qaar waxay yidhaahdeen aayaddan waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun oo hadda meeshan waxaa ku cad khamri manfacay leedahay iyo wax nahyi ah oo waa layska reebay ama taallo in uun laga fahmo ismiga iyo dembiga maahane middaas kalena marka wixii dhammaa intay isku duubduubtay ayaa alla wuxuu yidhi fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun cumarna waa kii marka aayado badan oo qamriga ku saabsan ay soo degeen mar walba wuxuu dhihi jiray allaahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilaahu khamrada bayaan cad oo na daaweeyo nooga cadday weli aayaddan markay soo degta sidaasuu dhahayay markay aayatulmaa-ida ay timid fahal antum muntahuun intahaynaa yaa rabbi ayuu yidhi meeshaasaana marka war dambe oo khamriya uu ku dhammaaday marka bacdil a-ima waxay leeyihiin inta aan taxriimkeeda sidaa loo caddaynin baa manaafic ku jirtay ayay aayaddaanu ka warramaysaa marxaladeedana waa lasoo dhaafay ayb in badanoo a-imada mufasiriinta ka midana waxay leeyihiin maya aayadda maahan mansuuqa waa muxkame wax khamri ku sugan unbay ka hadashay xukunkii haba dhinnaado ayb khamrigaasna marka waxaa la yidhaahdaa sida cumar laga wariyey alkhamru maa khamara alcaqla khamri wax allaala wixii caqliga daboolo ayaa la yidhaahdaa meeshaas marka cinabka iyo isaga khamrinimadiisu luqatan khamri waaba la yidhaahdaa qofku haddii uu marka cinab la qamiiriyey ou cabo wax yar iyo wax badanba wuxuu ka cababa waa xaaraan waana khamriga aayaddu ay tilmaamayso wixii cinab ka soo harayna marba hadday wax sakhraaminayaan isaguna waa khamri uun nebiga sal alla ly slam wuxuu yidhi kullu maa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam ow kamaa qaal shay kastoo wax sakhraamiyo maanka dooriyo waa khamri buu yidhi inta looga sheekeeye sharaab laga samaysto galleyda iyo malabka iyo waxaa laga sameeyo yeman ay khamri ka dhigan jireen ayaa nebigu wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun xadiidkaana marka wuxuu caddeeyey cinab keliya inaan lagu gaar yeelaynin khamrada waxeeda yar waxeeda badanba hadday wax sakhraamiyaan waxeeda yarna waa iyadana waa xaaraan maa as maa askara kaiiruhu fa mil-ul kafi minhu xaraam wixii intiisa badan wax sakhraamiyaan sacabkaas haddii laga cabo waa xaaraan waxaa kaloo khamriga taxriimkiisa iyo yacni waxyaabaha ku jira ee loo xarimay mana ifmiga iyo dembiga iyo dhibkiisa laba meeluu isugu soo biyo shubanaa labadaas meelna waxay tahay dhib wuxuu leeyahay khamrigu diini ah iyo dhib caqli ah buu leeyahay diinka iyo caqliguna waxay ka mid yihiin daruuriyaadka ee sharciga iyo caqligaba uu aad u ilaalinayay ka mid yihiin oo dee diin iyo khamri meel islama gelayaan innamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata wاlbagda'a fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikri اllahi wa can الsalaaة fahal antum muntahuun wuxuu idinka celinayaa khamriga dikriga alle iyo salaadda mar haddii salaaddii iyo dikriga alle uu hortaagan yahay ee uu ku gudban yahay macnihiisu waxaa weeyaan inuu yahay shaygaasi shay ma manaaficdiisu yacni dhibkiisa diiniga uu badan yahay taas waa mid dhib caqlina waa leeyahay dhibkaas caqliga uu leeyahayna waxa uu yahay caqligiiba uu tagsiinaya wax lagu kala garan kari qofka marka waxaa soo maraysa daqiiqado ama saacado rabbigiisba ounan aqoonin wax ka daranna male daqiiqado ama saacado inay kusoo maraan rabbigii ku abuuray aadan aqoonin adigana aa isu keentay oo jiro iyo cudur aan ahayn waa daran tahay marka laba dhibo marka diini iyo caqli buu wataa manaaficda lagu sheegayana waa wax intaas ka yar ka yar ayib khamrigu marka shaaricu xad buu ka waajibiyey afartana ugu yar ilaa siddeetanna cumar ayaa gaarsiiyey waxaa kaloo iyadana nebigu uu reebay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waxyaabaha ayagana qofka ka dhigo qof aan shaqaysan karin ama iska fadhiyo ka dhigo ama qof isaga dhanba iska degan uun iska qabow oo aan dhaqdhaqaaq iyo xaraka iyo aan lahayn iyo wax raadsi waxyaabahana waa reebo abu daawuud wuxuu wariyey nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama can kulli muskirin wa mufatir nebigu wuxuu reebay wax kastoo wax sakhraamiyo iyo shay kasta oo xubnaha jilciyo sida daroogada iyo jaadka iyo waxyaabaha lamidkaana waa reebay xadiidkaas marka a'imada in badan waa xasaniyaan inkastoo shahru bnu xawshab uu ku jiro xaafidku marmar wuxuu yidhaahdaa shahrun xasanu lxadiid ayb marka kii la cabaayey iyo wixii kale iyaguna inta la qaato qofka dhammaa uu noqonayo wax daroogaysanna waa la reebay ayb yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilkhamri khamrigii bay ku su'aalayaan walmaysiri qamaarkii bay ku su'aalayaan maysirkuna waa qamaar qofku inuu lacaga dhigto oo uu markaa si fudud lacag ku helo ayb qul waxaa tidhaahdaa fiihimaa khamri iyo khamaar dhexdooda ihmun dembi baa ahaaday dembiga oo kabiirun weynin badan iyo wa manaaficu manaafic linnaasi dadka u sugnaatay ayb ismigiina dee waa wax diin iyo caqliba u laabana manaaficdiina waa tijaaro laga tijaaraystooo lacag laga helo ama qofkii inuu dhibaatooyin iyo waxyaabo uu is ilowsiiyo oo isaga dhan markaas yacni lada iyo farxad iyo ou joogto ah ou helo marka de waxaasi iyo laysma barbar dhigi karo dhibaatada diiniga iyo midda caqliga oo ay wataan waxaa kaloo iyadana meeshaas ku dhex jiro ayb labadii baa marka sharcigu wax walbaa marka wuxuu isku barbar dhigaa manaaficdiisa iyo dhibkiisa wixii dhibkiisu badan yihiin waa la xarimaa marka ayb qaacidada marka masaalixda iyo mafaasida in laysku fiiriyo iyo yaa aayadda ku jirta wa ismuhumaa dembigooda akbaru weynin badan min nafcihimaa ka weynin badan qamaarku asagana de dhibkiisu waxay tahay qatli iyo dili waxbuu sababaa ninku markii xoolihii ka dhammaadaan gurigii ou dhigto ka dhammaado gurigii ilmaha ku hoyanayeen khalaas asagii dhammaa marka ninkii kale ma arki karo caro iyo dhibaata u gelayso inuu soo dilana waa laga yaabaa dayib waa marka wax aad u dhib badan wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan maadaa maxaybay yunfiquuna bixinayaan qul waxaa tidhaahdaa alcafwa yunfiquuna waxay bixinayaan alcafwa dheeraadka wixii baahidooda markay dabooshaan ka dheeraad ah ayay bixinayaan sadaqa marka waxaa ugu fadli badan midda adiga baahidaada markaad gudato kadib aad bixiso naftaada reerkaagii waalidkii markaad iska daberto wixii kuu soo haro sadaqada tadawuca meeshaasay ku fiican tahay laakiin maalkii oo dhammaay haddaad bixiso adigina aad dadka tuugsato qalad u ah kadalika sidaadaasoo kalea yubayinu llaahu alla uu u caddaynayaa lakum idinka uu idinkugu caddaynayaa alaayaati aayadaha lacallakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu si aad u fiirfiirisaan oo aad u fakartaan fi dunyaa addunyadii iyo waalaakhirati aakhiro ibnu cabaas waxaa laga wariyey fi dunyaa macnaha adduunya inay dhammaanayso aakhirana ay soo socoto inaad ku fakertaan ayb wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan canil yataamaa agoontiibay wax kaa su-aalayaan ay ku weydiinayaan qul waaa wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan canil yataamaa agoontii qul waxaad tidhaahdaa islaaxun hagaajin islaaxa oo lahum iyaga u sugnaaday yaa khayrun khayr badan ayb oo inaad iyaga si gaara maalkooda ugu xanaanaysaan ugu ilaalisaana khayr badan wa in tukhaaliquuhum haddaad dheehdaan oo maalkoodii iyo kiinnii aada isku dartaan ama nafaqadiisii nafaqadii carruurtiinna aad ku dartaan idinkoon wax fasaadinaynin fa ikhwaanukum fahum agoontu ikhwaanukum walaalihiin wallaahu allana yaclamu waa ogyahay almufsida midka wax hallaynaayo min almuslixi kan wax hagaajinaayo waa ka ogyahay walow shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa la acnatakum waa idinku ciriirin lahaa ina allaha alla casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag xakiimun oo falsan aayaddan marka iyadana waxay ku saabsan tahay agoonta agoonta shanigooda iyagoo faah-faahsan suuratu nisaa ayaan ugu tegaynaa laakiin aayaddan sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa markay soo degtay walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan iyo in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buquunihim naaran agoon maalkiis yaan loo dhowaanin markay timid ayay waxay yeeleen saxaabada ninkii agoon haayo oo markaa mas-uul ka ah dherigiisana gooni buu uga dhigay cuntadiisana gooni waxaa dhacaysa marka mararka qaar cuntadii inuu wax yar ka cuno intii kalena meel layska dhigo oo ay hallawdo oo layska daadiyo intaana marka ay keenayso iska ilaalin layska ilaalinayo xoolahoodaas markaa nin agoontii waa la weel duway dherigoodii iyo wax kasta gaar baa looga dhigay si aan waxba usoo gaarin dadkii ee meeshaas agoontii marka marmar dhibay ku qabaysaa leanna maalkoodii ama nafaqadoodii wax yarba hadday tahay oo ay u baahan yihiin in wax kale loogu biirbiiriyo iyo isku wadajirka iyo wax isku dariddu hadday wax ugu fiicnaanayaan marka alla aayaddaanu ku fasaxay ninkii marka agoon haayo ee isagu taxta ricaayatihi joogo xoogaa nafaqana haysto agoonkaasi hal inuu sameeyo waa loo ogol yahay nafaqadaasu hadday yar tahay oo aynan kaafin karin inuu ugu daro kuwa kaleo carruurtiisii si ay waxay cuni karaan u noqdaan leanna shayga marka laysku daro iyo markuu keli keli yahay isku wax ma noqonaya mukhaaladadaas marka waa loo ogolaaday marba hadday wanaag u tarayso agoonto ayib marka alimaam abu cubayd alqasim ibnu salaam kitaabkiisa annaasikh walmansuuq wuxuu ku yidhi wa mukhaaladatu lyataama an yakuuna liaxadihim lmaal isku dariddan waxay tahay agoon agoonta midkood inuu maal haysto wayashuqu calaa kaafilatihi calaa kaafilihi an yufrida طacaamahu canhu maal buu haystaa cunto ah ninka isaga haayana dhib bay ku tahay inuu weel gaara u sameeyo iyo dheri gaara oo u saaro walaa yajidu buddan wax ka maarmitaanana ma helaayo oo kama maarmaayo min khalqihi biciyaalihi inuu ilmihiisa ku daro fayakudu min maalilyatiimi agoonka maalkiisii buu soo qaadayaa qadra maa yaraa annahu kaafiihi inta isagoo kale ku filnaan karto bitaxarii weliba dadaal fayajcaluhu maca nafaqati ahlihi ehelkiisa biilkooda ayuu ugu darayaa hal adeegaa laga dhigaa markaas ayb wa hada qad taqacu fiihi ziyaadatu wanuqsaan haddii marka la ysku daro mar marna ziyaada imaanaysa marna nuqsaana imaanaysa markaasi meeshaasaa marka dhibaatay wax ka yimaa timid fajaazat hadihi alaayatu aayaddaani marka way ogolaatay marka ayb oo aayaddan marka naasikhada ah waxay la timid fajaa-at hadihi alaayatu naasikatu biruksati fiihi aayaddaani waxay la timid marka in la rukseeyey wadalika qowluhu caza wajala wain tukhaaliquuhum faikhwaanukum marka wuxuu ku wadaa abu cubayd aayaddaani inay nasakday aayadda kale ah walaa taqrabuu maalalyatim ila bilatii hiya axsan iyo yani agoonka maalkiisa yaalan loo dhowaanin iyo inay nasakhayso ku wadaa laakiin middaa lafteeda ilaa bilatii hiya axsan dulman ayaa ku jiraan ayb qul waxaad tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum iyaga u sugnaaday agoontaasi yaa khayrun khayr badan inaad si gooni ah iyaga u maamushaan wain tukhaaliquuhum haddaad maalkooda kiina ku dartaanna fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin waa agoontu hadday marka faa-iide ka helayaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay almufsida midka wax hallaynayo min almuslixi kan wax hagaajinayo waa ka yaqaanaa alle waxay ka qaateen marka fuqahada meesha agoonka maalkiisa haddii la ogolaaday maal kale lagu daro ninka isaga marka u shaqaynaya ee maamula ee maamulayo in maalkii agoonka wax isaga maslaxa u ah inuu ugu tasarufi karo oo maalan inuu ama shirkad ugu dariyayaa ama yacnii isaga mudaaraba iyo wax lamida geliyayaa oo nin xirfad yaqaan iyo farsamo yaqaan intuu u dhiibo war maalkan ku shaqeey faa-iide intaasaan kaa siinayaa inuu yidhaahdo oo agoontiina wax u tarayso waa la ogolyahay iyadana laakiin waa inuu dadaalo ouna ku shaqeeyo sida iyaga u maslaxa roon wallaahu allana yaclamu waa ogyahay almufsida midka wax hallaynayo min almuslixi kan wax hagaajinayo waa ka ogyahay ayb walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa la acnatakum waa idinku ciriirin lahaa axkaamta oo mid adag buu idinkaga dhigi lahaa ina allaha alle casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka qaalib oo ka adag xakiimun oo falsan ayb labadaas xugun baa marka halkan looga baxay midna agoonta ku saabsan midna ku saabsan waxyaabaha yacni axkaamu lashriba walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina wala amatu mu'minatu khayru min mushrikati walow acjabatkum walaa tankixuu ha nikaaxsanina almushrikaati naagaha mushrikaadka ah xataa intii yu'minna ilaa an yu'minna intay ka rumaynayaan wala amatun addoon addoonta oo mu'minatun mu'minad ah baa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid mushrikad ah walow acjabadkum haba idin cajab geliso quruxdeeda aad balla yaabtaan walaa tunkixuu ha nikaaxinina ha u nikaaxinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ah naagaha muslimaadka ah xataa yu'minuu ilaa an yu'minuu intay ka rumaynayaan walacabdun addoon addoonka oo mu'minun muumin ah yaa khayrun khayr badan min mushrikin ka khayr badan walow acjabakum haba idin cajab geliye kaas mushriga ah ulaa'ika kuwaadaas yadcuuna waxay idinkugu yeerayaan ila nnaari naar intii ka abay idinkugu wacayaan wallaahu allana yadcuu wuxuu idinkugu yeerayaa ila aljannati janno xaggeed iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi isaga amarkiisa uu idinkugu dembi dhaafay idinkiisa wayubayinu waa caddaynaya alla aayaatihi aayaadkiisa u linnaasi dadka u caddaynayaa lacallahum yatadakaruuna siday u waansamaan halkaana marka waxyaabo nikaaxa ku saabsan buu alla uga warramayaa alla wuxuu leeyahay walaa tankixuu ha nikaaxsanina almushrikaati almushrikaat marka waxaa ka muuqato cumuum alna waa gashay ismigana waa ismu jamcin ismiga jamcigaana al hadday gasho cumuum buu keenaan ayib aayaddan marka saddex qowl ayaa iyada fahamkeeda ku jiro aayad iyada iyo aayatulmaa-ida calaaqada ka dhexayso alimaamu shaafici raximahu llah wuxuu leeyahay isaga cumuumkaani waxaa weeyaan caamun uriida bihi lkhusuus cumuumka saddexaa loo qaybiyaa caamun caam maksuusa iyo caamun uriida bihi lkhusuus yani caam iyo caam maxfuud ah saddexdaasaa loo qaybiya caamun maxfuud waxaa laga wadaa naskan waa caam sidiisuna baaqi ku yahay caam maksuusana waxaa laga wadaa hadda waa caam laakiin nusuus kale yaa wax ka reebreebtay caamun maksuusa kaas kaas la yidhaahda mid kalena caam ahaanu usoo aroorayaa laakiin maba loo jeedaba caamka dad gaara laga wadaa shaafici marka meeshaani wuxuu ka dhigay almushrikaatidan caam oo uriida bihi lkhusuus wuxuuna yidhi aayaddu waxay gaar ku tahayba wataniyaadka naagaha iyaga kuwa asnaamta caabudo oo aan kitaab samaawi aba aan lahayn aayaddu marka horeba taasay ka warramaysa ahlu kitaabna maba ku jiraanba aayaddaanu leeyahay walidaalika marka wax naskhi ah meeshaas maba imaan kara marka leanna aayaddan kuwa asnaamta caabuday ka warramaysa kuwii ahlu kitaabka ahaa ma ka warramayso saa darteed caam oo la khasisayna maaha wax nas oo la nasakhayna ma aha waa caamun uriida bihi lkhusuus tafsiir labaad wuxuu leeyahay aayaddan waa caam laakiin waa maksuus maxay tahay marka taasi almushrikaati marka la yidhaahdo kuwa asnaamta caabudo iyo kuwa ahlu kitaabkaba waa iskula jiraan ahlu kitaabkii baa laga bixiyey haddana suurat lmaa-ida alyawma uxilla lakum alayibaat wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa طacaamukum xillun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahuna muxsiniina gayra musaafixiin marka aayaddan waa isla soo wada galeen midaas ahlu kitaabkay reebtay waa la xalaaleeyey ayaga ayib hadda markaas waa caamun maksuus waana loo badan yahay saas lafteeda tafsiir saddexaad baa wuxuu leeyahay aayaddaani waa mansuuqa waxaana nasakday aayatulmaa-ida mid kale cagsibuu ka dhigayaayo aayatulmaa-ida la nasakhayo tanaaba nasakday ibnu cumaraa dhahayo oo ibnu cumar wuxuu leeyahay naagaha kitaabiyaadka ma la guursan karaa maya buu yidhi alla sidaanu aayaddaanu akriyay mana aqaan buu yidhi aniga shirki ka weyn ciise waa wiil ilaahay iyo ciisa ilaah ah shirki ka weyn maba aqaanin walidaalika marka wuxuu yidhi ahlu kitaabna lama guursan karo mushrikaadna lama guursan karo qowlkaasi laakiin qowl aad u xoog badan maahano leanna aayatulmaa-ida aayaddan ma nasakhi karto tan iyo maa-ida maa-idaa dambeysa marka midda dambe miyaa la nasakhaa mid hore maa nasakhayso suuragal maaha allaahuma in la yidhaahdo ibnu cumar wuxuu ka waday un dadaaluu ka waday ziyaada fi taxari oo naagahaas gaaladaa iyo inaan la loo dhawaanin iyo karaaha iyo macno noocaas oo kale in lagu tawjiihiyo maahani afartaas warna abu cubayd alqasim ibnu salaam iyo abu jacfar ibnu naxaas way sheegeen sida imaamu shaafici baadna moodaa iyo sida kaloo caam maksuusa in la yidhaahdo ama caamun uriida bihi lkhusuus in la yidhaahdaan ugu dhow oo naskiga dhanba laga tago walaa tankixuu ha nikaaxsanina almushrikaati naagaha mushrikaatka xataa yu'minna marka mushrikaadkaas waa waaniyaad kuwaas waaniyaadka ama majuus ha ahaato ama budiista ha ahaato ama midaan diinba lahayn ha ahaato ma la guursan karaa ayb ahlu kitaabka waa la guursan karaa oo wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum aayat lmaa-ida tilmaamayso laakiin shardi baa lagu xiray iyagana shardiga koowaadi waxa uu yahay waa inaynan ahayn xarbiyad hadday tahay ahlu kitaabku kuwa dagaal nagula jira hadday yihiin naagahooda ma banaana abuu cubeyd sidaas wuxuu kasoo guuriyey a'imo badan saxaabada iyo qeyrkood wuxuu leeyahay marka a'immadu waxay qabaan ahlu kitaabku hadday yihiin xarbiyiin inaan la guursan karin leanna ilmahaaga inay kaa wadataa laga yaabaa intay kaala dhuumato xarbigii ahlu xarbigii ay geysato ayb oo markaas ilmihii kaa hallaabaan ba ayb waxaa kaloo iyadana shardiga kaloo ku xirani wuxuu yahay inay yihiin axraar dad xora inay yihiin shaafici marka wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba alaxraar ayuu ku fasiraa kuwa xorta ah waxaa kaloo sii dheer dabcan inay dhowrsan tahay oysan zaaniyad ahayn cumar radia allaahu canhu waxaa laga wariyey inuu waa diidi jiray cumar isaga inay cumar wuu diidi jiray inay guursadaan nimanka muslimiinta naaga kitaabiyaad ah macnaha uu u diidi jirayna waxa ay ahayd ma xarimaysaa baa la yidhi markaasuu yidhi laa uxarimu aniga ma xarimayo walaakin akhaafu an tuwaaqicu lmuumisaati minhunna waxaan ka baqayaa kuwa zaaniyaadka inaad ku dhacdaan marka dambe ayb weliba zamankan dama aqaanba siday u jiri karaan kuwa aan zaaniyaad ahayn aaday naadir u yihiin leanna saaxiib iyo wax daran bay yaqaanaan iyo fisqi iyo zino iyo wax daran marka horena qofka baranaya laftiisa meel qaab daranuu ka bartaaba ayb marka kitaabiyaad oo hadda toosan oo xor ah oo bikaarooyin ah sida lagu helo allahu aclam waa isku ceebeeyaanba bikaarada gabar labaiyo toban sano jirto bikaaro lagu ceebeynaayo yaad yaa waa isku ceebeeyaan mujtamac cumar marka wuxuu yidhi walaakin akhaafu an tuwaaqicu lmuumisaati minhunna sidaasaan diidayaa buu yidhi marka waa inay dhowrsan tahay marka la guursanaayo lafteeda mararka qaarna hadda cumar wuxuu diidi jiray kuwa muslimaadka in laga tago ka baqi jiray oo intay cadilmaan ee kuwaas marka la guursado aduu macaanidaasuu cumar u diiday ayib walaa tankixuu ha nikaaxsanina almushrikaati naagaha mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay ka rumeeyaan halkan aayaddan nikaaxay sheegtay addoonnimo ma loogu tegi karaa abuu cubayd kitaabkiisaas annaasikh walmansuuq wuxuu kasoo naqliyey akharu la'ima naag wahaniyada inaan loogu tegi karin laa binikaaxin walaa bimilki yamiin xadiiuuna keenay uu leeyahay saxaabada marka ay u tegi jireen addoommada iyo marka la siiyo way islaamin jireen yidhi intay qiblada u jeediyaan bay dhihi jireen ay islaamin jireen markaas ay islaamiyaan kadib ay u tegi jireen laakiin naag wahaniyada laa bimilki yamiinin walaa binikaaxin midna ma loogu tegi karo sidaasuu qariray culimo badanna sidaasay qabtaa bacdi la'imana waxay qabaan milkulyamiin iyo addoonnimo waa loogu tegi karaa aayadda nikaaxa bis bay ka hadashay walaa tankixuu ha nikaaxsanina almushrikaati naagaha mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa an yu'minna intay ka rumaynayaan wala amatun addoon oo mu'minatun mu'minada khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid mushrikada ka khayr badan walow acjabadkum haba idin cajab geliyaane yacnii quruxdooda iyo maalkooda iyo aadaba la yaabtaan walaa tunkixuu ha u nikaaxinina almushrikiina nimanka mushrikiinta naagaha muslimaadka xataa yu'minuu ilaa ay ka rumaynayaan meeshaan marka ma la kala qaadaayo iyada mushrikiinta iyo ahlu kitaabka midna naag muslimada looma guurin karo leanna haddii loo guuriyo diintooda ka fidnaynaya leanna raggu walirijaali calayhina daraja isagaa marka awood iyo tasallut iyou ku yeelanayaa isagoo gaal ah marka naag muslimada ma lagu nikaaxi karo laa wathani walaa kitaabin midna arrintaasna hal wax ka badan oo a'immada ijmaacay soo naqliyeen oo muslimiintu iskuma aynan khilaafsanayn zamankana laakiin fasaad badan iska bilowday oo markaa dadkii muslim iyo gaalba in la kala garta lama rabo waxa dhan in isku mid laga dhigaa la rabaa beri dhexdan marka fadwow waxaa soo saaray xasan turaabi uu leeyahay naag muslimada nin gaala waa iska guursan karaan wax diidayana male dadkanna waxay ku ta'aureen asxaabta qaarkood warkooda asxaabtiina wuxuu ka dhigay dad iska reer baadiyaal ah ninkaas marka nin walidaalika culimmadii suudaan waxay ku xukumeen zandaqo zandaqo waxaa la yidhaha nin islaam sheeganayo laakiin gaal ah xaqiiqatan aan muslim ahay leanna wuxuu ka hor imaanayaa waxyaabihii musallamka ahaa ee diinka agtiisana musallamka ku ahaa ijmaacii muslimiintiina waa dhinac maraya aaday khatar u tahay marka arrintaas walaa tunkixuu ha u nikaaxinina almushrikiina nimanka mushrikiinta xataa yuuminuu ilaa ay ka rumeeyaan xataa haddii loo nikaaxo zina leh wey naag muslimada nin gaala maba haysan karaba nikaax maba ku haysan kara xataa haddii inta wadaad la keeno uu nikaaxo wax nikaaxa ma aha dadkii hore soomaaliduna waa fiicnaayeen ilaa xaddin maa oo iyagu marka naagtu haddii sidaas oo kale ay tahay naagtaasi nin gaalay u fuushaay ay dhihi jireen waa tacbiir saxiix ah waay sharcanna sax u ah kaas in loo isticmaalaana ay waajib tahay oo ma loo isticmaali karo waa qabaa adaa waa qabaa tiraa waa ku dambaabaysa heblaayi nin saasaa qabo nin hebelaa guursaday si u guursan karaa maba guursan kareen waayahay xataa yuuminuu aayaddan waxaa kaloo laga qaadanayaa naagaha inaynan isguurin karin ayaga ninka markii la joogay walaa tankixuu ha nikaaxsaninaana la yidhi naagaha markay noqotay waxaa lala hadlay owliyadooda ha u guurininaa la yidhi naagaha muslimaadka niman mushrikiina iyaga marka isma guurin karaan waay marka xadiidkii nabigana waxau ah sal ll ly slam laa nikaaxa ilaa biwaliyin aayadda markaan gaarno waidaa طallaqtum الnisaa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna baanan uga hadli doonaa walacabdun addoon addoonka oo muminun muumin ah baa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrik ah walow ajabatkum haba walow acjabakum haba idin cajab geliye midkaas mushriga marka ka fiican marka la leeyahay mushrigu waa fiican yahay ma aha macnaheedu ayb walacabdun addoon oo muminun mumina khayrun khayr badan min mush yani khayr leh min mushrikin mushrik ka fiican walow acjabakum haba idin cajab geliya ka mushrig ah ulaa'ika kuwaadaas yadcuuna waxay idinkugu yeerayaan ila naari naar wallaahu allana yadcuu wuxuu idinkugu yeerayaa ila aljannati janno iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi ou idinkugu dembi dhaafo ibnu kathiir tacliiq fiican buu bixiyey meeshaana wuxuu yidhi ulaa'ika yadcuuna ila annaar ay mucaasharatuhum gaalada la dhaqankooda wa mukhaaladatuhum dhexgalkooda tabcahu qofka waxay ku bixinaysaa calaa xubbi dunyaa adduunya jacayl waqtinaa'ihaa iyo adduunyo in la haysto wa iithaarihaa iyo in laga doorto cala daari alaakhirati aakhiro tacliiq aada u u cajiib badan wey kuwaas waxaa laydinkugu diidayaa inaad laad dhex gashaan ood dheehdaan ood dhex gashaan dheehiddooda waxay idinku bixinaysaa adduunyo jacayl aakhirana inaad ka hormarisaan wa caaqibatu dalika wakhiimatun arrintaa cirib dambeedkeeduna waa xun yahay ayuu yidhi walidaalika dadka ku dhaqmo waxaad arkaysaa zuhdi iyo aakhira iyo maba maskaxdooda maba ku jirta iyaga dhanba marka shilin shilin sidii loogu dari lahaa maanta dhan wuxuu kaaga sheekaynayaa horumar iyo adduunyo iyo wax layskor saaro iyo waxaa unbuu ka sheekaynaa bis diinkiina waxaa laga yaabaa inuu u qaataba wax iska liitoo laga tegay allahu mustacaan wallaahu allana yadcuu wuxuu idinkugu yeerayaa ila aljannati janno intikaa'i walmaqfirati biidnihi iyo dembi dhaaf yacni biidnihi sharcigiisa iyo amarkiisa yuu idinkugu yeerayaa wa yubayinu waa caddaynayaa alla aayaatihi aayaadkiisi linnaasi dadku u caddaynayaa lacallahum yatadakaruuna say u waansamaan wayas'aluunaka can اlmaxiidi qul huwa adan factazilu الnisaءa fi اlmaxiid wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilmaxiidi can ilxaydi xaydkay ku su'aalayaan xaggiisa qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydku adan dhib weeyaan iyo wasakh factasiluu ka dheeraada annisaaa haweenka filmaxiidi meesha xaydku uu ka socdo kaga dheeraada walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina xataa intii yadhurna ay ka daahiroobayaan fa idaa haddii tadaharna ay dahaaro qaataan fa'tuuhunna u kaalaya oo u imaada min xaysu meel ugaga taga amarakumullahu alla uu idin amray waa meeshii marka ilmuhu ka beermaayeen ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay attawaabiina kuwa isaga usoo laabto wa yuxibu wuxuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiro oo dunuubta iska nadiifiyo aayaddan iyadana xaydkii baa looga warramayaa sababka keenayna waxay ahayd yahuuddu naagtu markuu xayd ku dhaco waxba lama cuni jirin ma jimaaci jirin guryaha yacnii lama joogi jirin way ka fogaan jireen waana ka carari jireen alla aayaddan uu soo dejiyey markaasuu nebigana ku daray isnacuu kulla shayin ila nikaax naagaha xaa'idkaa wax kasta ku sameeya marka laga reebo inay u galmootaan bis yahuuddii markay maqleen arrintaa waxay yidhaahdeen maa yuriidu hada arajulu an yadaca min amrina shay-an ilaa khaalafanaa fiihi ninkaani ma rabo inuu shay ka tago annaga sha'nigeenna ah ilaa wuxuu rabaa inuu nagu khilaafo unbis waana khilaafayaa ninkaan bal fiiri marka damaca ku jiro nebigay rabaan inuu waafaqo annaga xaggee joognaa marka iyaga mar walba waxay jecel yihiin in iyaga la raaco la waafaqo kulamaa la khilaafana waa arrintaas dhib iyo niyadjabay ku tahay wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilmaxiidi can ilxaydi masder miimi ah waaye haddana masderkaa loo jeedaa can ilxaydi bay ku su-aalayaan ayb ama can ilmaxiidi can waqti lxaydi xaydka waqtigiisa qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydku adan wasaq weeyaan iyo najaas factasiluu ka dheeraada annisaaa naagihii fi lmaxiidi xaydka meesha uu kaga socdo ama waqtiga ou xaydka ka socdo ka dheeraada ayb marka filmaxiidida hadda macnaha ugu fiicani waxaa weeyaan in lagu macneeyo makaan makaana alxayd in laga dheeraanayo leanna masderka miimiga iyo darafka miimiga iyo waa isku waa isku wasni kii hore marka canilxaydi filmaxiididan dambana meesha uu dhiigga ka socdo waa ka dheeraada walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina xataa yadhurna ilaa ay ka dahaaro galaan goorbay dahaaro galayaan dhiig intuu ka go-ay qiraa'o kaloo mutawaatira sabciya oo xamseyi keyrkii akhriyeen baa waxay leedahay walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina xataa yadaharna ilaa ay ka dahaaro qaataan xataa yadaharna marka waa ficluhum waay marka iyaga ficluhunna oo yacni xataa yadhurna waxaa la dhihi karaa ilaa ay waqti duhriga ka galaan xataa yadaharna laakiin iyagu ay ka qubaystaan way macnaha ku jira marka macnaha ku jirana wuxuu noqonayaa naagtu marka xaydku uu ka go-o iyadoon qubaysanin ninkeeda uma tegi karo mana jimaaci karo leanna alla wuxuu leeyahay xataa yadaharna ay xataa yatadaharna ilaa ay ka dahaaro qaataan imaa bilmaa haddii biyo aan la heli karinna tayamum markaas u tegi karaa sidaasaana marka culimo badan ijmaacay soo guuriyeen ibnu kathiir baaba ka mida itifaaq uu keenay uu soo guuriyey ibnu jariir laftiisa ijmaac buu soo guuriyey bacdi alculamaa baa waxay yidhaahdeen cataa iyo mujaahid baa wax ka duwan laga wariyey laakiin ibnulmundir kitaabkiisa awsadka waa ku daciifiyey arrintaa iyadaa sanad daciifo uga sugnaaday buu yidhi oo leyth ibnu abi sulaym ku jiro sidaa darteed ijmaaca culummadu waa musallam naagta xaydka qabtana ma loo tegi karo ilaa ay qubaysato ama ay tayamumsato haddii biyo aynan isticmaali karin ayb walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina xataa yadhurna ilaa ay ka dahaaro galaan ama yadaharna ay ka dahaaro qaataan fa idaa haddii tadaharna ay dahaaro qaataan fa'tuuhunna u kaalaya oo u imaada min xaysu meel kaga imaada amarakumullahu alla idin amray fa'tuuhunnadan amarkan muxuu noqonaa amru ibaaxa wa ee amru n amru nadbinna maaha amru wujuubna maaha ayb halkan marka ibnu kathiir wuxuu ka baxsiyey mas'alo usuuli ah oo ah almru bacda alxadri muxuu noqonaa wuxuu taxqiijiyey meeshan almru bacda alxadri yakuunu calaa maa kaana qabla alxadri inta aan la mancinin siduu ahaa unbuu ahaanayaa ninku naagta intaynan xaydka ku dhicin inuu u tagaana waa u bannaanayd inuu iska dhaafana waa u bannaanayd xayd baa ku dhacay ha u teginaa la yidhi haddana kadib u tagaa la yidhi faatuuhunna u tagtaasi waa iska ibaaxa waa idiin bannaan tahay qabla alxadri hadduu waa wujuub ou ahaana qabla alxadri hadduu wujuub ahaana wujuubay noqonaysaa hadduu sunno ahaana sunno ilaa hayri sidaasaa marka taxqiiqu uu yahay mas'aladaasna faatuuhunna u kaalaya oo u taga min xaysu meel kaga taga amarakum allaahu alla uu idin amray waana farjiga ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay atawaabiina kuwa ilaahay usoo laabashada badan wayuxibu wuxuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiriyo naagta marka hadda xaydka qabto ninkeedii inuu u taga halkan waa lagu sheegay waa laga reebay waxaa kaloo ka xaaraama salaad inay tukato waxaa ka xaaraama soon laakiin soonku waa soo qallaynaysa caaisha radia allahu canha waxay tidhi kunaa numa kunaa naxiidu cinda nabiy sal lla l slam nebiga agtiisaan ku xaydi jirnay mana soomi jirin mana tukan jirin fanu'maru biqadaa'i asiyaami walaa nu'maru biqadaa'i salaa soonka waa nala amri jiray qalladiisa salaadana ma nala amri jirin waxaa ka xaaraama dawaaf inay samayso lianna awaafu lianna dawaafa bilbeyti salaatun naag xaa'ida ma dawaafaysa caaisha xadiidkeeduna wuxuu ahaa ifcalii maa yafcalu alxaaju gayra anlaa taduufii bilbeyt kacbada un ha dawaafin ayib waxaa kaloo ka xaaraan ah naagta xaa'idka inay musxaf taabato oo ay kor u qaaddo ama ay taabato ayaa ka xaaraam ah leanna nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi laa yamasu lqur'aana ilaa daahirun qof aan weyse qabinna kitaabkii ma taaban karo salmaan iyo ibnu cumar iyo salmaan iyo sacd ibnu abi waqaas sidaasaa laga wariyey wax saxaabadoo ku khilaafayna ma jiraan ibnu rajab fatxulbaariga sida uu ku sheegay naag xaa'idana marka ma taaban karto qur-aankana inaysan aqrin karin ay culimmadu u badan yihiin ayb inkastoo axaadiidka ku soo aroortay dacfi uu kuay ku jirto ayb masjidkana sidoo kale iyadana khilaaf iyo war baa ku jiro xaydku marka adu waxyaabahaasuu leeyahay furuucdiisana kutubta fiqhiga iyo meelahaas ayaa booskooda uu yahay nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum nisaa'ukum haweenkiinu xarhun beer waayo lakum idinkay idin yihiin beer oo ilmaad waxbaad ku beeranaysaan owlaad faatuu u imaada xarhakum beertiinna annaa ay kayfa sidii shi'tum aada doontaan ugu imaada waqadimuu hor dhigta lianfusikum nafihiinna u hormarsada khayr wataqu llaha ilaahay ka cabsada waaclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu alla kuwii la kulmaya inaad tihiin wabashir bishaaray almu'miniinana u bishaaray mar haddii haweenkii iyo laga soo sheekeeyey alka halkan alla wuxuu leeyahay nisaa'ukum haweenkiinna xarhun beer ayay lakum idinka idin yihiinoo waxbaad ku beeranaysaan fa'tuu u imaada xarhakum beertiinna annaa ay kayfa sidii shi'tum aada doontaan annaa waxaa kaloo laga macneeyaa annaa ay min xaysu meel kaga imaada shi'tum aada doontaan marka kayfa shi'tum min xaysu shi'tum sidii la dhahaba macnuhu waxa uu yahay meesha wax laga beerto oo ilmuhu ka beermaan oo marka uu qofka kaga yimaado haweentii ilmo ay ku beermayaan meeshaas u ta kaga imaada meesha aada soo maraysaan iyo qaabkaad ugu imaanaysaan idinkay idiin taallaa markaas haddaad doontaan marka si allaala sidaad doontaan iyo kayfiyadii aada doontaan ugu taga laakiin meesha laga jimaaco oo ilmuhu ka beermaan uga imaada aayaddan marka dad baa waxay ka fahmeen haweenkii in gadaal lagaga isticmaali karo looga tegi karo taasina marka waa xaaraam axaadiid aad u badanna waa soo aroortay ibnu kaiirna aad buu axaadiidtaas usoo jamciyey bal alxaafid adahabi risaalow leeyahay ama jus oo uu kaga yani ka alifay naagaha in gadaal loogaga tago kitaab dhanuuba ka alifay nusuusteeda iyo axaadiisteeda ayuu isu keenay ibnu kaiirna waa sheegay marka maxalushaahidka aayaddu marka anaa shi'tum kayfa shi'tum qisadan hadda waxaa keenay awal yahuuddu ama yacni ansaartu dadkii madiino deganaa iyagu haweentu marka hal si unbay u isticmaali jireen oo inay marka gees-gees u isticmaalaan ayay samayn jireen nimankan marka ewaxa ah qurayshtanah ama yacni dadkii muhaqurayshtii iyo carabtii kalena haweenku si allaale siday doonaan bay u isticmaali jireen meeshay doonaan bay kaga imaan jireen iyagoo horay isticmaalaya markay dadkii marka isu soo dhexgaleen ayaa marka arrintu ay adkaatay haweenkii ansaartuna arrintaa waa dhibsadeen haweenka yacni raggii kale iyagana qurayshka ahaa mad yacni muhaajiriinta ahaana iyaguna markaasi wax qalada ma aynan samaynaynin meesha horey kaga imaanayeen laakiin siyaalo kala duwan ayay markaasi ayay meesha ugu tegaayeen oy ugu imaanayeen aayadda marka way soo degtay sidii ay samaynayeen quraysh ama muhaajiriinta inaynan dembi lahayn bayna aayaddu la soo degtay laakiin marnaba aayaddu macnaheeda maahan haweent haweenka in gadaal looga tago bal kufri baa arrintaas nusuusta qaar ku tilmaantay kufrun duuna kufrin qaarna lacnad iyo waxyaabahaas bay ka ku tilmaameen ayib macnahaasay marka aayaddu ka warreymay imaam maaligaa loo nisbeeyey inuu isagu qabay sidaas haweenka in gadaal looga tegi karo laakiin waxaasi a'immada maalikiyadu arrintaa kama sugnaanin waana been bay dhaheen imaamu maalik bal waxaa la wariyey isaga inta la weydiiyey inuu yidhi kadabuu calaya kadabuu calaya kadabuu calaya waa igu been abuurteen waa igu been abuurteen waa igu been abuurteen haween marka gadaal in looga tagaa ma bannaan bilqiyaasna kuma bannaano hadda waxaan soo marnay naagtu markay xayd qabto inaan looga tegi karin horay limaada qul huwa adan wasaq iyo dhib gadaalna marka waa ka wasaq badan tahayba hore sooma qurdubi iyo sheekh maxamed alamin shanqiiti iyo sidaasay tilmaamayaan aayaddii hore lafteeda waa waa tusaysaa macnahaas ayb marka zallat waxaana qurdubi uu ku tilmaamay arrintaa haddiiba ay ka sugnaata bacdi ala'ima min baabi zallati alculamaa inay tahay in la raacaana ma banaano waqadimuu hor dhigta lianfusikum nafihiinna hor u hormarsada khayr mafcuulkii waa la gooyey waxaana laga wadaa khayr un u hormarsada ayb waataqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu kuwa alla la kulmaya inaad tihiin wa bashiri lmu'miniina mu'miniintana u bishaare marka waqadimuu lianfusikum taan in aayadahan la dhex geliyo culammada qaar waxay ka fahmeen qofku markuu jimaac samaynayo adkaartii inuu inuunan iloobin oo uu akhristo oo uu bisinkii qabsado bismi illaahi allaahuma janibna shayطaan wajanib shayطaana maa rasaqtana haddii uu sidaas yidhaahdo walad ilaahay meeshaas uga beero shaydaanka ilaahay waa ka ilaalina marka waqadimuu lianfusikum macnaheedu waxay tahay naftiina khayr u hormariyo ducadaas akhrista ayb wlaa tajcalu llaha curdat liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas ayb walaa tajcaluu ha yeelinina allaaha alle curdatan xujo ha ka dhiganina alle liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiina darteed xujo ha uga dhiganina alle an tabaruu lianlaa tabaruu inaydnan baarinimo falin wa tattaquu aydnan cabsanin wa tuslixuu aydnan hagaajinin bayna annaasi dadkii dhexdooda wallaahu alla samiicun mid maqlid badan waa caliimun cilmi badan halkaana wuxuu kaga hadlayaa alle qofku inuu mararka qaar waxaa dhacdo qofki inuu dhaarto shay khayra uu ka dhaarto dad inuu heshiisiiyo inuu ka dhaarto inuu baarinimo fala inuu ka dhaarto hadhow markii la yidhaha war khayrkan samey aniga dhaaraa igaga gudban arrintan arrintan dhaar ayaa iga igaga gudban oo iga celinayso markaasuu alla leeyahay sidaas ha yeelina magaca ilaahay ha u isticmaalinina inaad khayrka ka tagtaan walaa tajcaluu ha yeelinina allaha alle ha ka yeelinina curdatan ay xujatan maanicatan xujo manciso oo diido ha ka dhiganina alle liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiinna aada dhaaranaysaan darteed ha uga dhiganina alle xujo an tabaruu meeshaa marka an tabaruudaas saddex icraaboo kalea ku jirto lianlaa tabaruu inaydnan baarinimo falin wa tattaquu walianlaa tattaquu inaydnan cabsanin wa tuslixuu walianlaa tuslixuu inaydnan hagaajinin bayna annaasi dadka dhexdooda taas waa wej wejka labaadna marka wuxuu noqonayaa an tabaruu in la yidhaha mansuubun binasci lkhaafid marka macnuhu wuxuu noqonayaa walaa tajcalu llaha allaha ka dhiganina curdatan xujo manciso oo joojiso liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiinna dartood an tabaruu fii an tabaruu inaad baarinimo fashaan wa tattaquu ilaahay ka cabsataan wa tuslixuu aada hagaajisaan bayna annaasi dadka aada hagaajisaan dhexdeeda marka mansuub binasci lkhaafid macna yani icraab saddexaadna wuxuu yahay an tabaruu iyo watattaquu mubtada in laga dhigo khayr khabarba lasoo qadarto oo macnuhuna uu sidan noqdo walaa tajcalu llaha ha ka dhiganina alleh curdatan mid idinku gudban liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiinna darteed an tabaruu inaad baarinimo fashaan wa tattaquu ilaahay ka cabsataan wa tuslixuu aada hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda khayrun lakum idin khayr badanba dhaartii waa furaysaan waa ka kafaaro gudanaysaan khayrkii baa ku dhaqaaqaysaanoo khayrkiyaasaa idiin khayr badan wallaahu allana samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun oo cilmi badan waay alle meeshaas marka dee axaadiid baa ku soo aroorto nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi innii wallaahi in shaa allahu laa axlifu calaa yamiinin anigu ma dhaaranaayo dhaar korkeed faaraa hayrahaa hayrkeedna aan arko khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytu aladii huwa khayr ka khayr kale baan la imaanayaa wa taxallaltuhaa dhaartiina waa ka xalaaloobayaa marka aayaddii xadiidku way isleeyihiin axaadiid badanna macnahaas ku saabsanna way soo aroortay marka dhaartu yaynan khayr idinka celinin haddaad dhaarato shay khayra ka dhaarato khayrkii samey dhaartiina ka kafaaro gudo maahan marka magacii ilaahay inaad ka dhigato wax khayrka looga tago inaad ka dhigataan ma aha laa yu-aakhidukum allahu alla idin qaban maayo bilagwi lagwiga idin idinku qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdeeda xaal ou ahaaday walaakin lagu noqoye yu-aakhidukum alla waa idiin qabanayaa bimaa kiibuu idinku qabanayaa kasabad ay kasbatay oy shaqaysay quluubukum quluubtiinna wallaahu allana hafuurun mid dhaafid badan waa xaliimun dulqaad badan aayaddanna dhaaruhu saddexay u qaybsamaan yamiinu lagwi iyo yamiin muncaqida ah iyo yamiinu lghamuus yamiinu lagwi ayaa aayaddan looga hadlo alla wuxuu leeyahay yamiinu lagwiga ilaahay idiin qaban maayo yamiin lagwi marka maxaa la dhahaa midda dadka carabkooda ku badan hebel ma aragtay maya wallaahi meeshaas ma aadin wallaahi ma aadin meesha haa wallaahi maya wallaahi wahaakada wallaahi haa wallaahi maya wallaahi dhaar uma qasdaysa afkaagaa iska bartay yamiinu lagwi middaasi wax ka soo qaad ma leh bimaa kasabad quluubukumna waxay tahay dhaarta idinka aada ugu talagasheen inaad dhaarataan middaas marka waa guntanmaysaa suuratulmaa-idana aan ku faahfaahin doonno laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum alaymaana ilaa aakhir ilaaya yamiinu lhamuuskanaad adoo been aada hubto inaad ku dhaarato yamiinu lhamuus ayaa leedaha taas kabaairtay ka mid tahay yamiinu lagwiga marka nacam wallaahi laa wallaahi yaa lagu macneeyaa macaani kalena waa leedahay kaasaanse kaga gaabsanayna laa yu-aakhidukum allahu alle idin qaban maayo bilagwi lagwi idinku qaban maayo alle fii aymaanikum dhaarihiinna xaal uu yahay dhexdeeda dhaarihiinna dhexdooda laqwi ah alla idin qaban maayo walaakin lagu noqoyo yu'aakhidukum alla waa idin waa idinku qabanayaa bimaa kii kasabad ay shaqaysay quluubukum quluubtiinna wallaahu alleh hafuurun mid dhaafid badan waaye xaliimun oo dulqaad badan waaye alleh oo yacnii idinku ciqaabi maayo taas liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa-uu faina allaha gafuurun raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicun caliim xugun kale haddana la gelayaa qoyska ku saabsan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranayeen min nisaa'ihim naagahooda ka dhaaranayeen tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadeed sugashadeed ayaa u sugnaatay in afar bilood loo sugto fain faa-uu haddii ay soo laabtaan fa ina allaha alleh gafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan wain cazamuu hadday gooyaan aطalaaqa furiinkii ay gooyaan ay wax furaan faina allaha alleh samiicun mid maqlid badan waay caliimun cilmi badan halkan waxaa laga hadlayaa xugun la yidhaha aliilaa xukunkaas iilaagu wuxuu ku dhacaa naag la qabo ayuu ku dhacaa waxayna tahay qofku inuu dhaarto wuxuu ka dhaaranayana ay tahay naagtiisa inuu u tago haddii uu dhaarto wax ka yar afar bil waxaa loo kala qaadayaa afar bil ka yar inuu dhaarto iyo ka badan haddii uu afar bilood ka yar uu dhaarto waa u bannaan tahay waa dhaaran karaa koow ta labaadna muddadii uu ka dhaartay naagtaasi waa gaarsiin karaa masalan wuxuu ku dhaartay hal bil inuusan u tegaynin naagta waa fulin karaa dhaartaas iyadana ma dalban karto oo ma dhihi karto ilaa wa ilaa ma dacwoon karto ayb afar bil wixii ka yar isaga waa haystaa ayb leanna ninku waxaa la rabaa naagtiisu mararka qaar inuu canaanto u baahan yahay afar ha ku filnaata marka ayb wixii ka yar marka hadduu muddadii gaarsiiyo kadib u tago wax kafaaraana da lagama raboba maba dhaar furinba haddii uu dhaar furana dabcan waa laga rabaa dhaar furka hal bil ayuu ka dhaartay laba beri markuu joogo u tegay dhaarti kafaara guday u baahan tahay marka ayb afar bil markii la dhaafo laakiin ka badan iilaa maba aha horta afar bil ka yar afar bil wixii ka badan waa iilaa shan bilood lix bilood weligaa kuuma tegaaye afaraa la sugaa marka afar bilood in loo korto oo loo sugto nimankaa waa leeyihiin liladiina kuwa yu'luuna dhaaranayaan min nisaa'ihim naagahooda ka dhaaranayaan tarabusu arbacati ashhurin afar bil sugashadeed ayay iska leeyihiin fain faa-uu hadday soo laabtaan fa ina allaha alleh gafuurun mid dembi dhaaf badan waa raxiimun naxariis badan ninkaani marka afartii bilood waa la dhaafay naagtiisu isaga soo laabtay markii uu kusoo laabta de kafaaradii waa laga rabaa dhaarti inuu ka kafaaro guto wixii ka dhacayna waa alla waa u dhaafaya ayib afartaa bilood marka cumar iyo cusmaan iyo cali iyo akharu saxaaba waxay ku tageen ninku hadduu naagti ka dhaarto afar bilood ka badan oo ay soo dacwooto afar bilood waa loo kaadinaa marka afar bilood ay dhammaato wax furiinoo dhacaayo isla markiiba male maxkamaddaa la tegayaa markii maxkamadda la tago ninkii marka waxaa la amrayaa ku laabo haddii uu diido inuu ku laabto fur qofkan adiga kuu xayirnaan maayo haddii uu diido mana furaayo kumana laabanayo uu yidhaahdo qaadiga ayaa hal dhalqad ku furaaya naagta leanna qaadigu dadka uu mas-uul ka yahay meesha yacni awood wuxuu leeyahay dadkaasoo dhan mas-uuliyadooduu gacanta ku haystaa isagii hal dhalqaduu ku furayaa naagtiina waa baxe dalqadaasina rajco waa leedahay haddii uu ninkaa u baahdo naagtaa soo ceshan karaa dayib intaas marka xukunku saas waay qaar yar oo culummada ka mid a waxay qabaan haddii afartaba la dhaafo furiinkii waaba iska dhacaybo dayib ninkan wax laga sugaayana male xaakim wax laga sugaana male laakiin waa in cazamuu alaaqadaaba diideysa leanna alla wuxuu leeyahy waa in cazamuu hadday gooyaan atalaaqa weli ayagaa laga sugaa alaaqii macnahaasaa marka iilaagii ku jira rasuulkana waa sameeyey iilaa oo yacni isaga inkastoo iilaaun lagu tilmaamo xagga dhaarta unbaa laga wadaa ee nebigu afar bilood ma dhaaranin ka badane ee rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalama naagihiisa bil buu ka dhaartay bishaasina meel buu ka degay isagoo ku edbinaayo markii bishu ay dhammaatayna waa soo degtay ayb liladiina kuwa yu'luuna dhaaranayaan min nisaa'ihim naagahooda ka dhaaranayaan tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugashadood ayaa u sugnaatay oo la sugto fa in faa-uu hadday soo laabtaan fa ina allaha alle gafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan wa in casamuu hadday gooyaan addalaaqa furiinkii ay gooyaan inuusan furiin dhacayninay daliil u tahay iska dhacaynin iyaga in laga rabo fa ina allaha alle samiicun mid maqlid badan waayo caliimun oo cilmi badan meeshaasna hadde nimankii naaguhu markay ka dhaartaan yaa laga hadlay xukunkeedii sababta keenaysana hadda waxay tahay naagtii baa ku dhibaatoonayso ninkii marka ninnimay ay ka rabtaa hadduu isagiina dhaarto afar bilood ka badan ama weligaa kuuma tegaaye uu yidhaahdo naag aan la furin lana qabinay noqone islaamkuna darar iyo dhib ma qabo bal dararku waa zuuliyaa afar bilood isaga canaan ha ugu filnaato oo fursadaa la siiyey ee ka badanna iyaday dhibaysaa cumar waxaa la yidhi marka aayaddan iyo wuxuu ka qaatay ciidanka marka uu diraayo oo meel muhiimad oo u diraayo oo guri xaasaskoodii ilmahoodii laga raraayo oo dagaal ama muhiimad iyo ay u baxayaan iyo ribaad afar afar bilood buu usoo kala bedeli jiray isagoo ka qaatay afar bilood ka badan naagi inay markaa nin ka sabarto xoogaa darar iyo culaysaa geli ayaa imaan karo inkastoo dadku aynan isku baahi ahayn haddana laakiin markii un la miisaamay siyaalkan ayay culummadu ku miis cumar ku miisaamay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed